magaalada kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka jubbaland waxaa ka furmay shirweynaha dib u heshiisiinta beelaha ku dagaalamay degmada luuq ee gobolka gadow halkaasi oo bilihii lasoo dhaaf ay ka dhaceen dileen la xiriira aanooyin qabiil kaasi oo geystay dhibaatooyin aada u kala duwan shirkan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta magaalada kismaayo dowladda maanta waxay ku saabsanayd oy ku qotontaa gogashan uu madaxweynaha u dhigay saddexda beelooda walaalaha ahaa oo mushkiladda luuq ku dhex martay dhaqanka ugu sarreyna uu joogo oo ugu mahad celinayaa inay aqbalaan inay isu garaabaan in salaamta ee maaragtay sabaynta islaamka la isku xiro taasoo dadkii deegaankana ay ka warqabaan aan ku koobneen labada ugaasoo sabaynta xirta ee ay la qabaan dhammaan dadkii luuq joogay oo ay dhaqanka u ahaa inay hogaaminayeen waxaan ka tacsiyeynayaa dhacdooyinka ugu dambeeyey oo malaaqii ninka kale oo ganacsadaha waxtarka ahaa ay ku dhinteen waxaana ballan qaadaynaa labadii shaksi oo arrintaa ku lugta lahaa inay cadaaladda la hor keeno sidii heshiiskeeniba ugu dambeeyey uu ahaa annaga haddii ilaahay garashona siiyey waxaa la rabaa qof kastaoo ilaahay wax garasho siiyey in fidnada intay la eg tahay lagu demiyo oo lagu celiyo saddexdan beelood qarniyaal bay walaabtinimo ku wada noolaayeen ceeshoo milix ahaayeen xidad iyo xigaalo ahaayeen dhibka dhexdooda ka dhacan ay xalisanayeen iyagoo xeerar gooni ah oo sahlan ay wax ku kala baxaan kalahaa wax walba siduu madaxweynuhu sheegay luuq soddon iyo saddex qabiilaa ku nool saddexdan beelood waxaa saddexda beelood oo iskugu dhow oo dhibka dhexdooda ka dhaca si walaalnimo ah oo ka wada qoomamaynayaan u xalliya subayn baan wadaa subayn ilaahay le afar iyo tobankii boqolka qur-aanka cadadiisa ku dhahan tabsi iyo towxiid bale subayntaas oo dhibkii dhacay madaxweyne ku-xigeenka markuu ka yimid dabadeed dhacay subayntaas ee beesha walaalahana reer macallin weyne ku dhacay yaan subayn ka wadaa subayntaas oo tabsi iyo towxiid bale towxiidka afar iyo tobankii boqolka qur-aanka cadadiisa weeye tabsigana waa kun dollar oo lacag ah walaalahay reer macallin weyne ay ku xihan tahay afartooda ji afarta jilib bay ku xihan tahay culamaa udiinka ay ku xihan tahay ugaasida ay ku xihan tahay wasiirada ay ku xihan tahay dhammaan reer macallin weyne ay ku xihan tahay intaan oo goobjoog ah oo eheladi ah oo reer jubbaland ay markhaati ka yihiin subayntaas in nagala gadooma oo reer macallin weyne walaalahana naga gadoomaan intaasaan soo jeedinaya waxay noo tahay maalin aada u weyn waxaan la gudoomaynaa waxaan annagoo dhan ka qoomamaynaynaa shaqaaqadii ka dhacday degmada luuq maantana nabadeynteeda intaa ay u taagan yihiin madaxweynaha ugu horeeyo sabeentana lagu soo xiray oo sabeenta islaamka ah towxiid sabeen towxiid ah sabeentii intaan ay markhaati ka yihiin ugaas waa kaa gadoonay sabeenta si kastaba shirweynahan ka furmay magaalada kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka jubbaland ayaa la xiriira heshiisiinta beelaha ku dagaalamay degmada luuq ee gobolka gadow